qaar ka mid a milatariga xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho weerarka ayaa waxauu ka dhacay laanta tawfiiq ee degmada yaaqshiid halka oo saldhig u ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo aada u hubaysan waxaana degmada yaaqshid iyo degmooyin kale oo muqdisho ka tirsan xalay laga maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen waxay khasaare ay halkaasi ka dhashay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada halkaani ku sugan ayaa horay wakhtiyo kala duwan waxay ula kulmeen weerare kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo isugu jira kuwa foolka fool ah iyo kuwa bambaanooyin loo adeegsaday gesa kale ciidamada shisheeye ee fariisinka ku leh meel dulaajka ka ah magaalada muqdisho oo la yidhahda arbacow kana tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa iyaguna xalay waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin diryaanka hubka labada dhinac ay isweydaarsanayeen ayaa halkaasi laga maqlayay arbaco waa mid ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye ee aan habeenkii laga ladin iyada oo laga baqayo in xarakada shabaabulmujaahidiin weerar ay soo qaado sida xalayba dhacday marar badan oo hore ayaa sidan oo kale la weeraray ciidamada shisheeye ee halkaa fariisinka ku leh deegaankaasi waa mid ka mid a baraha laga ilaaliyo magaalada muqdisho oo shisheeyuhu uu xarumo kala duwan ku leeyahay dhanka bakool degmada xudur ee xarunta gobolka xalay waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada maamulka koonfur galbeed ee u daacadda ah ciidamada etoobiya ee halkaasi haysta dhanka bari ee magaalada ciidamo fariisin ku leh ayaa waxaa jihooyin kala duwan ka weeraray ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaana kuwa wilaayada baaya iyo bakool ka howlgala weerarkan waxa uu kusoo aadayaa xilli wakhtiyo aan fogeyn xudur ay ka dhaceen weeraro ka dhana ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa etoobiya waxaa kaloo weerarkani ku soo aaday xilli habeen hore la weeraray ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan degmada waajid ee isla gobolka bakool dhanka magaalada baydhabo bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa xalay waxaa ka dhacay weerar xoog leh dhawaaqa risaasta ayaa laga maqlayay gudaha magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda ciidamada halkaasi jooga iyo kuwo kale oo baydhabo ku sugan ayaa xillii hore waxay la kulmeen weeraro kala duwan waxaa muuqata in weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaadayso ay sii labalixaadsanayaan shalay ayay ahayd markii madaafiic lagu garaacay fariisin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mudug gaar ahaana dulaadka qaycad waxaa halkaasi lagu weeraray wasiirka amniga maamulka galmudug axmed fiqi oo sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah iyo korneyl biixi oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka ah teendhadii ay ku jireen ayaa la sheegay in madaafiicda qaarkood ay haleeleen islamarkaasina ay cagaha wax ka dayeen iyadoo mid waliba wadnuhu afka u soo galay oo uu ka baqayo in madaafiic kale ay ka daba timaado qaar ka mid a ciidamadii la joogay madaxda la weeraray ayaa la sheegay in dhaawacyo culus ay gaareen waxay duqayntaasi ku soo aaday xilli maalmihii tegay gobolka mudug ay ka dhacayeen dagaallo xoog leh u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo saf ah iyo kuwa galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo saf ah oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka caawimaad ka helaya waxaa xusid mudan in dagaaladaasi ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka qaar badan looga laayay kuwo kalena looga dhaawacay